ku dhowaad toddobaatan arday oo bartay xirfadaha kala duwan ayaa munaasabad ay ku qalin jabinayeen lagu qabta degmada guraceel ee gobolka galgaduud waxaana munaasabada kasoo qeybgala mas-uuliyiin kala duwan ay kamid yihiin mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug waalidiin arday iyo macalimiin ardadan ayaa ahaa dufcaddii sagaalaad ee ka baxda macadka al cimra oo kamid ah macaahidda culuumta xirfadaha lagu bartay ee ku yaala degmada guraceel ee gobolka galgaduud macalin axmed nuur galbeed oo kamid a maamulka macadka al cimra ayaa ugu horeyn ka warbixiyay herarka ay soo mareen ardada qalin jabinaysa waxaan kula talinayaa soft skilliska inaad ku dadaashaan shaqo lama waayo laakiin maskaxda ayaan si togan looga shaqaysay horta caawa waxaan kamid ahay haddana halkan ka sheegay weligeena kamid ahay dadka aaminsan in qof maskaxdiisu caafimaad qabto xirfadna leh uusan shaqo weykin waxaa la rabaa shaqada adiga waxaa baratay waaridka wa kugu soo tiiri tacbaan faker meel fadhiiso qorshe la imaam shaqaynayo maalintan annagaa dhammaynay macadka alcimra aniga waxaan dhiganayay fasalka sideedaadka aan dhiganaya marka alcimra ka qalin jabsho macalimiintii la qaatay kama mid noqona waxaan idhi weli waxbarasho waxaan u baahanaa skiliska waxaan ku darsaday qaybtii saxaafadda raggii saxaafadda degmada in badan kusoo shaqaynayaan kamid ahay oo alcimrana ka bartay macadka alcimra dadkii saxaafadda ka bartay kamid ma ahan ma ahan dadka oo loo yaqaano all in oneka qofkuna markuu waxyaabo qaldan faafiyo si badan uu taageero ku hela ogaaw adiga iyo dadka taageerada kuwa waxaa waaye waddo qaldan aad ku socotiin waana ku dhimanaysaan haddaana hadda isqaban dhanka kale qaar kamid a waalidiinta ayaa ardada kula dardaarmay inay dadaalkooda laba jabbaaraan waxaa laydinka rabaa baraatikadii iyo qaabkii wax loo wadi lahay iyo wixii lasii isticmaali lahaa inaad laba jabbaartiin waxaad arkaysaan ilmo badan oo social media isticmaalaya haddana wax macno la-aanoo kusoo bandhigaya kombyuutarka baratiin keliya haddaan ugu soo bandhigtiin waa idin fiirsanaynaa daawadayaal badan idin noqonaynaa ogaada midaas waxba noo tari maayo deel insha allahu tacaala waxaan leeyahay wiilasha sida wanaagsan u adeegsada waxbarashada qiimaha ilaahay idin siiyey sii kordhiya
maxamed cabdulaahi guray oo ka socday wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan waaxda tayadhowrka ayaa jeediyey hadallo dardaarana waxa uuna sheegay muhiimadda ay leedahay in la barto xirfadaha waxaan leenahay alcimra meela ayaan la aadi alcimra xasan maadi agaasimaha arrimaha bulshada agaasimaha warfaafinta degmada xalaf anigoo iska miskiina intaba waxa waaye waxaa soo saar alcimra waaye marka waxaan leenahay si ay wiilashu u noqdaan xasan oo kale iyo xalaf oo kale waa in meesha ay kasoo bixin la geeyaa ama amay u dhaafaanba intay maanta joogaan meel kasa sareyn ay u gaaraan waalidiintana intaasaan leenahay macadka alcimra oo kamid ah macaahidda waaweyn ee ku yaala deegaanada galmudug gaar ahaan degmada gurceel ayaa sanad kasta waxaa ka aflahaa qaybaha kala duwan ardayda kuwaas oo bartaa xirfado kala duwan